waxaa lagu guda jiraa xilli roobaadka guga waxaana cabsi weyn ay soo wajahday dadka beeraleyda ah ee ku nool tuulooyinka hoostaga magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabeelle inta badan xilli roobaadka waxaa fatahaad sameeya webiga shabeelle taas oo saameynta ugu weyn ku yeelata dadka beeraleyda oo biyuhu ka qaadaan dalagyadii ay tabcadeen gudoomiyaha deegaanka tuulo barkaan oo hoos tagta magaalada jowhar nuur cabdulle colow ayaa sheegay in beeraleyda tuuladaasi ay cabsi xoogan ka qabaan meelaha webigu ka jilicsan yahay ee biyaha kasoo fatihi karo waxayna codsadeen in laga xiro meelaha uu webigu biyaha kasoo fatihi karo ga dareen xoog lahaa ka jiro sababto meel waxaa jirta aduu la yidhaahdo oo dhibaatadeeda oo mar walba ay badan tahay oo beledkana uu dhow yahayo inay beledka naafaysa hataa ay cabsi ay cabsi ay ka jirto marka webiga meelna hadduu ilaahay karkaarihiisi waa fiican yihiin oo waa wanaagsan yihiin meelna hariskeeda ay leedahay oo hadduu ilaha yidhahdo hataa saameyn waxay ku yeelayay beledkay ku yeelay maan hataa beeraha horta meelahaas hadduu ilaha yidhaahdo waa rabnay in nala caabiyo dadaalaan sameynay baalo oo meel buulxaaji la yidhaahdo hadduu ilaha yidhaahdo oo diris noo e oo shaqa ka socotay niman oo mashruuc waday aadeen nimankaasan hadduu ilah yidhahdo u tagnay waxaan idhi hadduu ilah yidhahdo waxaan rabnaa mashruucan anaga naftirkaan hadduu ilahay inalagu daro oo haddaan hadda codsaley inay na qabtana hadda kolba waa laga fiican yahay inuu wax nala qabtaan rabnay waxaan idinku caadiya ileen baaladan shaksiya iskale watay hadduu ilah yidhahdo meelaha idin daran ijaarka iska bixiya iska soo guura meel alaal meeyii oo ismarkaas hadduu ilahay ka jilcan yahay awood uma haynin dhaqaalan uma haynin oo waxaan samaynay meel hadda ugu darneedii oo oo cimba oo wuu gowgiisa ku yaali oo gudaha inuu u jabay ayna qatay oo meel iska feedin hadduu ilaha yidhaha cimbaha booskiisa dhan ay feedintaha waxaan u sheegaa hirshabeelle kaaska ahan dadka oo hay-adaha oo masaariicda gaagaaban wado ama hadduu ilaha yidhaahda intii berihi hadduu ilahay oo muslimiin oo arrintaas wax oo naga caabi karto oo arrintaas ka damqanayso waxaan rabnaa halkaa inan farin aada diro webiga aan iraade webiga meel wuxuu noo joogaay oo halis eh meehayna hadda haddii ay soo go'do haliskeeday leedahay meel hataa ubaan waa haddii laa yidhaahdo caawin badan in loo helo dhaqaalo loo helo haddii intaas oo la awoodo oo intaas ay dhici waayso haliskeeday leedahay sababtoo eh wuxuu kube uu kubeedan yahay meelaa meelahaastaas oo halis u leh beeraleyda ku hareereysan magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ayaa inta badan marka uu fatahaad sameeyo webiga shabeelle waxa ay fatahaadaasi burburisaa dalagyadii ay beerteen